bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada warka saacadlaha ee ka barateen idaacadda radio kismaayo codka jubbaland qodobada warka saacadlaha idankuga heyna waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa safaaradda mareykanka ee soomaaliya kala wareegay hub ay ugu talagaleen ciidanka danam madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababihii keenay in puntland aysan ka qaybgeli karin saxiixa qodobada warmartiyeedka ee laga soo saaray shirkii madasa wadatashiga qaranka ee dhowaan ka qabsoomay magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamkana waxaanu ku eegi doonaa dowladda ciraaq ayaa ku dhawaaqday inay soomaaliya ka cafi doonaan kala bar lacagihii ay dowladda ciraaq ku lahayd ee la saxiixay xilligii uu talada dalkaasi hayay allaha u naxariistee madaxweyne sadaam xuseen konton maxbuus oo u dhashay dalka yukrain ayaa dib ugu laabtay dalkooda hooyo kuwaas oo ay militariga ruushiya horey ugu qabteen goobaha dagaal wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa safaaradda mareykanka ee soomaaliya kala wareegay hub ay ugu talagaleen ciidanka danam safiirka mareykanka u fadhiya soomaaliya lethered ayaa munaasabadaasi xil wareejinta hubkaasi iyo agabka ciidan ee gaadiidka ay wareejiyeen wasiirka isaga oo sheegay inay tahay deeqdani mid ay ugu talagaleen la dagaalanka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ayaa ugu mahad celiyay dowladda mareykanka garab istaaga ay u muujiyeen inay fariin u tahay dalalka kale sida soomaaliya loogu aamini karo wax walba wasaaradda gaashaandhigga jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe xoojisay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyadoo hadda la xoreeyey deegaano badan oo ku yaala dalka sidoo kale waxa ay xoojisay tayeynta iyo welibana kor u qaadista awoodda ciidanka ee soomaaliya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dane ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababihii keenay in puntland aysan ka qaybgeli karin qodobada warmartiyeedka laga soo saaray shirka madasha wadatashiga qaranka ee dhowaan ka qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweyne dani ayaa isagoo faahfaahina sababta puntland aysan uga qaybgeli karin saxiixa qodobada shirka ayaa sheegay in puntland ay diiday laba qodob oo ka mid ah garsoorka madaxa bannaan iyo qodobo kale oo awoodaha dowladda iyo maamul goboleedyada oo aan waafaqsanayn ooyuu yidhi dastuurka puntland iyo kankananka federaalka ayuu yidhi madaxweyne siciid cabdulaahi dani shirka madasha wadatashiga qaranka ayaa ah mid uu u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir inkastoo puntland aysan ka qaybgelin saxiixa wartimurtiyeedka laga soo saaray shirkaasi hase ahaatee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane ayaa muuqda mid aan ku qanacsanayn qodobada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaranka ee dhowaan lagu gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya qodobada dibadda haddii aanu eegno dowladda ciraaq ayaa ku dhawaaqday inay soomaaliya cafin doonaan kala bar lacagihii dowladda ciraaq ee ku laheyd ee la bixiyey xilligii uu talada dalkaasi hayay allaha u naxariistee madaxweyne sadaam xuseen go-aan deyn cafis ah waxaa shaaciyay agaasimaha waaxeedka afrika iyo suudaan ururada jaamacadda carabta ambasador sayid al sabani wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee bariga dhexe ee the middle east news agency ee markii magaceeda lasoo gaabo layihahda mena ayaa waxa uu ku xaqiijiyey in ururka jaamacadda carabta lasoo gaarsiiyey heshiis isfahan ah rasmi ah oo ay jamhuuriyadda ciraaq ku caddeysay inuu socdo dadaal ay ku cafin doonaan kalabar deymihii lagu lahaa soomaaliya ugu yaraan konton maxbuus ayaa u dhashay dalka yukrain ayaa dib ugu laabtay dalkooda hooyo kuwaasoo ay militariga ruushiya horey ugu qabteen goobaha dagaalka andred oo ah madaxa xafiiska madaxweynaha yukrain ayaa sheegay in maxaabiista ay guryo noqday ay kala ahaayeen soddon iyo saddex sargaal iyo weliba toddoba iyo toban askari qoraal uu soo saaray ama uu soo dhigay bartiisa telegaramka ayuu ku sheegay inuu ku guuleystay maxbiis isdhaafsiga kale iyada oo konton maxbuus oo lasoo daayay ay kala tirsan yihiin ciidanka cirka ciidanka ilaalada qaranka ciidanka difaaca xuduudaha ciidanka badda iyo welibana kuwa gala howlgalka qaaska ah warkii aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo warka waxaa si toos halka idinka ka tabinayay anigaa kaafiye cumar ugaas mar kale iyo ismaqal dambo xiise leh